mascad walaal waa maasan tahay masaajidka habeen hore taarikhdu markay ahayd labaatan iyo toddobadii abaaro koodii afartan iyo shan daqiiqo habeenimo markay ahayd ayaa qof aynu weli haybtiisa ayna si fiican u garanayn oo maaska xiran wuxuu soo jabiyey masaajidka albaabkiisa hore kabacdina wuxuu toos u aaday xafiiska imaamka iyadoo markaas uu albaabkiina damage weyn gaarsiiyey alab valuban oo masaajidka markaas taalena u qaatay isla markaasna uu usii gudbay bisinsecol masaajidka dirisla ah laakiin aad moodid inuu ahaa qof abaabulan oo ku talagalay inuu ficilkan sameeyo taargetkiisuna uu ahaa masaajidka waa gartay marka ilaa hadda ciidamada amniga mala xiriirteen qofkan iyo waxa uu yahaase weli mala ogaaday
mascad walaal waa la xirinay laamaha amniga boolisk waa yimaadeen riboort bayna diyaariyeen waxaa kaloo maanta noo yimid ayaguna cram maarata preventation nima la yiraahdo oo investigators ah oo baaraya se wax u dhaceen iyo qofkani hadduu ahaa qof maaragtay hate crime la xiriirto ama ku talagalay in uu maaragtay masaajidka si caddi fadaysan maarata uu usoo weeraro marka waan la xiriirnay baaritaankuna waa socdaa
waxaad sheegtay in uu qofku maaska xirnaa marka kamerooyin masaajidka ku xirnaa miyaad ka aragteen ha waxaanu haynaa furage kaamarooyinka masaajidka iyo kaamarooyin businesska u lahaa oo bilinka ku xirnaa intuba waxaan haynaa isaga oo masaajidka albaabkiisa jabsanaya oo aad ula xarbinaya inuu jabiyo waxaan kaloo haynaa videoyaal gudaha markuu soo galaya intaba ma keligiis buu ahaa mase dad kalea la socdeen sida aan videoga ka aragnay hal shaksi buu ahaa oo maaragtay keligiisa oo aan cid kale aysan la socnin
maxaa keenay baad is leedahay in uu qofkani masaajidka soo weeraro ma qof wuxuu ahaa tuuganimo iyo inuu waxjabsado u socday mise nacayb kale oo islaam nacayba dartii ayuu masaajidka usoo weeraray maxaad isleedihin mascadoo saa la socotid ayaamahan dambe masaajidyadu waxay ahaayeen potential target ama waxay ahaayeen target isha aad loogu hayo saad la socotid masaajidyo badan baa la weeraray sanadkii labadii sano hadda lasoo dhaafay ama saddexdii sano lasoo dhaafay ilaa in ka badan soddon iyo shan masjid oo ku yaala guud ahaan maraykanka ayaa la weeraray wiyagii ugu dambeeyeyna waxaa jirtay saa la socotid masaajid kaloo asna dhaawac uu ka dhacay oo maarata xabado lagu furay marka waxay u egtahay arrintaani arrin la xiriidha arrimihii dhacayey waxayna u eg tahay arrin qofka markaas sameynayo masaajidka soo weeraray uu ku talagalay inuu sameeyo
waa gartay marka laga hadlayo masaajida gobolka minnesota dabcan marar badan weeraradani waa ay soo noqnoqdaan adinka masaajidkiina ahaan inta aan weerarkan dhicin ka hor waxanjabaada iyo digniinaha iyo cid cabsi ah oo cabsi gelinaysay oo aada la kulanteen miyaa jira maya runtii anagu hadda masaajidkeena shan sano taqriiban halkaas waa ku cibaadaysanaynay oo salaadahena waan ku tukanaynay runtiina wax tred ah ama wax dhib ah runtii maanaan arag xaafadda aan deganahayna runtii waa xaafad safe ah oo maaragtay aan shido badan aysan inta badan ka dhicin waxaad moodaa waxaani inay marka ay tahay wax nagu cusub runtii anaguna ase community ahaan ama dadka masaajidka ilaahay ku caabudana waxaad moodaa hadda inaan maarata wacyi gashanahay oo arrimaha noocan oo kaleeta inay mustaqbalka soo noqnoqdaan waxaad moodaa inaynu hadda uga diyaar garooben inaan maarata ka hortagno maxaa diidan in aada masaajida ka culimo ahaan u qabataan dad amniga suga afar iyo labaatan saacba oo si joogtaa masaajida u ilaaliya walahi su-aasha su-aal fiican wey waana inta badan su-aalahan isku soo qaadna weeye laakiin saad og tahay mascadow masaajidadu waxay ku taagan yihiin waa communitiga oo maaragtay isku dardara waxyaalaha maaragtay masaajidka baahidiisa ah markay noqoto marka in la helo maaragtay twenty four hours maaragtay security waa wax dowladda xaggeeda looga baahan yahay inay maaragtay naga caawiyaan waana waxyaalaha hadda aan ka wada hadlaynay annaga iyo authoritygu inaan helno police patrol oo noo yimaada waxyaalaha noogu daran oo cabsida ugu daran hadda aan ka fikirayno oo aan booliska kala hadalno waxaa ka mid ahaa maalinta khudbadda jimcada faraadheedo kaleeto oo runtii dad badan masaajidka ay yimaadaan taasoo aan ka baqno in mararka qaarkood maadaama islaamofobiyadu ay hadda heerka ugu sarreysay ay marayso in ay masaajidka weeraro qorshaysan ka dhacaan marka authorityga iyo dowladda iyo booliiska intaba waan la hadalnay si aan u helno maalmaha faraadheyda inaan batrol ama booliis nala jooga oo ka hortaga haddii fala noocaas o kaleeta ama fala dembiyad noocaas o kaleeta inuu dhici karo ay ka hortagaan